la sheegtiyo habar habar ma joogte
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado hadaha iyo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba raadiyaha cadaado aad ka dhegaystaan marka laga reebo subaxnimada jimcaha dhegaystayaal qodobadaas halka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar kooxaha hubaysan ay ku dhaawaceen nabadoon caanka ah magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo howlgallo halkaa ciidamadu ay ka wadaan barnaamijka ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allaha uu waddan raalli ka noqdo sidoo kale qodobadaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid noqon doona kenya oo duqayn la beegsatay xarun ay leedahay shirkadda isgaarsiinta hormuud ee gobolka gada ku taalay faahfaahino ka soo baxaya ayaad barnaamijka dhegaystayaal aan idigu soo gudbin doonaa madaxweynaha galmudugna waxa uu la kulmay hogaanka ugu sarreeya culimaudiinka ahlusunna waljamaaca haddaba wixii ay ka wada hadleen ayaan barnaamijka dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa dowladda federaalkana waxa ay wadaa qorsho ku aadan sidii hogaanka ugu sarreeya ahlusunna loo geyn lahaa waa loo geyn lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in tan iyo markii la doortay ay ku jireen sidii xal loogu heli lahaa dadka diidan doorashada ka dhacday magaalada dhuusamareeb oo kale ah madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaab waxauna sheegay in hadda wadahadal uu socdo iyaga iyo madaxweyne xaab sida uu sheegay barnaamijka dhegaystayaal qodobada kale aan idigu hayo saaka waxaa ka mid noqon doona haddii allah woodale raalli ka noqdo nin qaba cudurka h i v idiska oo kufsi ka geystay deegaanada maamulka puntland ayaa xukun labaatan sana lagu xukumay iyo lacag shan kun oo doolara ninkaas oo kal hore magaalada gaalkacyo ku kufsaday gabar yar oo sagaal jir ah ayaa xukunkaasi maxkamadda racfaanka ee gobolka nugaal ay ku riday barnaamijka dhegaystayaal waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta kalamaan gebagabada barnaamijkana saaka waxaan dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa haddii allaha woodala laga helo
waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dhabanbulkiyo dabacdooniya iska dayo iska dayo dadka dadka
gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare dhanka farsamadana karaama ayaa iga saaciidaya anigoo sharmaarkaana barnaamijka waa idinla socodsiin doonaa waa hagaag dhegaystayaal aan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa kowda bisha saddexaad sanada labaatan labaatan qodobo aada u xiiso badan ayaa dhegaystayaal inoo soo socda ay ka mid tahay hogaanka ugu sarreeya elsunna oo kulan la qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye hase haatee markaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in tan iyo markii la doortay ay ku jireen sidii loo xalin lahaa dadka diidan doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb oo kale ahaa axmed ducaale gelaxaaf iyo hogaanka ahlusunna waxa uu sheegay in arrintan waxa uu sheegay in arrinta la xiriirta diidmada ka timid hogaanka ahlu sunna ee dhowr jeer fashilmeen wadahadallo ay ku doonayeen xal lagu gaaro walo ugu dambeyn dagaal dhex maray ciidanka dowladda iyo ahlu sunna ay sababto in hogaanka ahlu sunna ay sheegaan inay tanaasuleen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa waxa uu sheegay waxa uu sheegay inay wadahadal la yeesheen madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf lagu waa laguna dhammaynayo khilaafka kala dhexeeya waxa uu sheegay in dhammaan la xaliyey tabashadii uu qabay xaaf sidoo kalena dhowaan si rasmi ah loo shaacin doono heshiis madaxda galmudug waa madaxda galmudug ee cusub iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf marka waxaana uu sheegay in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan si rasmiya heshiiskaasi iyadoo madaxweyne xaafna la qorsheynayo in magaalada dhuusamareeb tago halkaas uu kaga qeybgelayo caleemasaarka madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa axmed cabdikaari iyo cali dahar ciid
aniga iyo madaxweyneheyna axmed goorgoor markii nala doortay wixii ugu horeeyaan ballanqaadna waxay ahaayeen in aan dib heshiis samaynayno dhinacyada laga soo horjeedana aanu qancin doono muddo kudhawaad biloon hadda aan doorannahay shaqada ugu horeysay aan subax walba qabano waa inaan saadibnaa dhinacyadii naga soo horjeeday shaqadii koowaad ee aan ku guuleysanana waxay ahayd madaxweyne xaaf oo run ahaantii deegaankaanna wax badan usoo qabtay madaxweynihii soo horreeyey madaxweyne axmed goorgoorna ahaa oo wax badan tabanayay inaanu tabashadiisii xalino maantana dhammaan waxyaabihii uu tabanayay iyo waxyaabihii uu doonayaba waanu ka wada hadalnay waanaan ka heshiinay maalmahan soo socdana waad arki doontaan biyada shaacinta rasmiga ah hawshaas khilaafkii dhanka annaga iyo madaxweynihii hore naga dhexeeyey waa la xaliyey si officially ahna waa loo shaacinaya maalmahan ugu soo aadan kadib waxaana arrintaa ku dhex wadnay inaanu ayagana aanu la heshiino ahlu sunna waljamaaca oo ayagana deegaankan ayaa badan kasoo qabtay kudayo badan oo aanu samaynay oon heshiis ku dooneynay waa naga fashilmeen ugu dambeyn ahaantay waanu heshiinay waana is afgaranay marka caqabadihii na hortaagnaa ee galmudug hortaagnaa ismaheeda iyo horumarkeeda waxaan filaynaa inay intaa kusoo idlaadeen hadda waxaan ku jirnaa diyaar garowga caleemasaar ugu midaysan yahay oo ilaahay haddii yaaba galbaheena ay kasoo muuqan doonaan madaxdii naga soo horjeeday hadduu aan lahaa haaf iyo hadday ahaan lahaayeen ehlusuna waljamaacaba ay galbaheena soo fadhiisan doonaan ilaahay hadduu yihahdo waxaana horteenaynaa midnimo galmudug oo mid ah ilaahay hadduu yihahdo qorsheena ugu horeeya ilaahay hadduu yihahdo waxa weeye dowlad goboleedka galmudug dibudhac badan baa ku yimid wakti dheerna waa ka khasaaray waxaanu rabnaa ilaahay hadduu yihahdo inuusan wakti dambe ka khasaarin qorshayaal cadcad oo horumarineed waanu u dejinay qorshayaal dib u heshiisiineed oon dhammaan dadkii wax kala tabanayay aanu ugu talagalnayna waa u dejinay waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan ee wararka aanu ka helayno magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay sheegayeen halkaasi xalay fal dhaawaca loogu geystay mid ka mid a nabadoonnada uga caadsan gobolka bari dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in falka lagu dhaawacay nabadoonka uu ka dhacay agagaarka gurigiisa uu ku yaala xaafad ka tirsan boosaaso islamarkaana waxaa ninkaasi dhaawaca ama dhaawacay kooxo ku hubaysan mastoolado nabadoonka la dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi cali sugalle isagoo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka gobolka bari waxaana goobta falka uu ka dhacay ka baxsaday raggii hubaysnaa ciidamo ka tirsan kuwa amniga boosaaso ayaa goobta gaaray waxaana sidoo kale ciidamadu ay bilaabeen howlgal ay ku baadagoobayeen kooxahaasi ciidamada ayaa howlgalkooda waxa uu soo gaaray ilaa saaka labadii subaxnimo ama sideedii subaxnimo iyagoo ciidamadu ilaa haddana aan sheegin cidda ay kusoo qabteen howlgalkaasi saraakiisha hogaamisa ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ayaa waxay sheegeen inay wadi doonaan howlgalka islamarkaana ammaanka ay xaqiijin doonaan magaalada boosaaso ayaa marar badan lagu dilay saraakiil iyo sidoo kale waxgarad badan oo odayaasha dhaqanka ay qeyb ka yihiin kuwaas oo kooxa hubaysan oo wejiga soo xirtay ay dileen
waa hagaag markaan dhegeystayaal magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusamareeb waxa uu ku qaabilay hogaanka guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan madaxweynaha galmudug ayaa ku ammaanay hogaanka ahlusunna siday u muujiyeen tanaasulka iyo ka shaqaynta dib u heshiisiinta deegaanada galmudug maadaama horay uu jiray khilaaf sababay gacanka hadal hogaamiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin la shaqaynta madaxda cusub ee galmudug islamarkaana ay talooyin ku darsan doonaan dagaal socday in ka badan afar labaatan saacadood ayaa waxa uu sababay in ciidanka dowladda soomaaliya ay la wareegaan xarunta inji oo ahayd fariisiinka ugu weyn hogaanka ahlusunna sidoo kalena ciidamada dowladdu waxay la wareegeen hubkii iyo ciidamadii ahlusunna waljamaaca
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alshiiq majmac ulislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalaxiya axmediya saylaciya iyo qaar kalona hadda aanu tirin karin kuwanay daba soconayaan amay seer leeyihiin sidiq ayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon sinicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d s snm unc sbn ssnm unc ncsb onsbs ss bobaan
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliyo yaan layna odhan wadirkii baaye dibu taliyo yaynaan ka noqon dayro admigae dibu taliyo yaan layna odhan wadadan jirine
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaad la socotaane dowladda waddankaasi kenya ayaa duqeyn la beegsatay xarun ay leedahay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom wararka laga helayo gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarada ay leedahay dowladda kenya ay xalay duqeyn dhanka cirka la beegsatay xarunta shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ku leedahay duleedka degmada ceel waaqi gobolka gado xarunta la duqeeyey ayaa waxaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inay ku taalo deegaanka xiisa xiise guura oo labaatan kilomitir u jira degmada ceelwaaqi gobolka gado waxaana jira khasaare duqeynta ka soo gaaray xarunta shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom xasan aadan biixi oo ka mid ah saraakiisha waa saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada ceelwaaqi diyaarad laga leeyahay kenya ay koob iyo toban gantaal ku garaacday xarunta shirkadda isgaarsiinta hormuud ee deegaanka xiise guura iyo xaafadaha ku dhowdhow waxa uu sheegay sarkaalka isagoo la hadlayay warbaahinta inuu jiro khasaare kala duwan hase yeeshee weli baaritaano ay ku hayaan isagoona ku eedeeyay dowladda kenya inay ku xadgudubtay dhulka soomaaliya jawaabna ay siin doonaan waxa uu sarkaalkaasi sidoo kale sheegay in dowladda federaalk soomaaliya madaxdeeda ugu sarreysa ay u gudbiyeen dhibaatada kenya ay ku hayso deegaanada gobolka gado
markii ay saacaddu ahayd shan saac ayaa waxaana maray degmada ceelwax dulimaad ku degmaray diyaarad diyaaradaha dagaalka ee kenya ka mida waxayna duqeyn u geysatay anteenada ku taala ayse guur meesha la yidhaahdo oo udhaxaysa ceelwaaq iyo damasa udhaxaysa kuna igana beegan aniga hadda tahayatayo weyi bari iga beegan ma ahan dulimaadka igu horreeyey oo aan igu murto diyaaradaani meesha waa diyaarad waxa weeye muddo dheer baa ka hawlgelaysay gobolkan iyo gobolladanba ka hawlgelaysay waa diyaarada caan ku ah kenya mexico diyaarado kale hadda waxa weye gobolkan duqeyn ka geysta ama duulnimaadyo kule oo milatiri ma jiraan waa ayaga oo kenya oo ay leedahay waxaanu joognaa waa xilli habeenimaa dadkaana dhib waa kasoo gaareynaya duqeyn waxa weye lama ogaan karo ilaa iyo hadda waxyeelada naf iyo maal bale oo ay geysteen meesha waa deegaan la degan yahay oo dadkii reemiiga ah iyo reeguuraaga ay degan yihiin waa meel ay tuulooyin badan degan yihiin waxaana kuu sheegi karaa anteenada la duqeynahayay iyo nawaaxida in horta anteenadii ay dad qabto oo ay tahay midda aan kugula hadlayo hadeedooda aan kula hadleen waxaanu ogaan doonaa haddii ilaahay idmo wixii waxyeelaa oo gaahay dadkii maalkoodii waa wixii hadda ka dambeeyey waxaan ogaanayna inta aad markaas adigu ka warqabto ilaa imise gantaal ayay diyaaraddaasi riday inta aanu halkaan kaarkiinay kana maqlaynay koob iyo toban gantaal ayaa diyaaradaasi ridi wixii kale haddaan marka annaga naga dheeraatay ama maqalkooda heli karin iskadan inta maqalkooda annaga aan hayno ay jugtooda aan hayno ama hillaaca diyaaradda ay ka mar ka baxayaan arkayna waa koob iyo toban gantaal
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adag maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar keenayaa wax sheega
waa ka saaxiibayaal dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay alaaba qeybaha dambe waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan oo raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariso
intaasi waa kaftan waane markalna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xaryaadaha kalamaaney waxaan maqli jiray waa adduunyoy ubixi baxayo sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday horaa waxaa loo yidhi adduunya waa owr saddexan war waxaan maqli jiray adduunyay waa la leey adduunyay waa iyo badan war aniinamay baa leega jiray adduunyada gelin hore iyo gelin dambu ana waxaan maqli jiray ciyaar waa gelin dambe anna waxaan maqli jiray waxgarad iyo waayo arag ruuxaan waanada ka maqal dantiisana wadi aqoon dharxuma waagay timaad wareegay maadiga waxaa kaloon maqli jira nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiiyey waar anna waxaan maqli jiray nin barwaaqa heesaba mar bay bela ku ciirtaa war galmudug markii dagaalka ka bilaawadi macalin mahmuud yoonay hirtiis baabuurta samee adigu wiina hirireen waana heesa saaradeen heesta may haydi kasaasanahe ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa yeereen dhagaagiyo nagadeen reed war ma ku dareen dhulka sow anigu ma lihi war markii dagaalku dhammaaday qoorqoor iyo xeebtiisaa heesay weliba taardhuleed baa heeskii qaaday waxayna qaadeen liibaanteeda duunyada ruuxnaa laysan maaye maxaa ludhay naftaadii war dagaalkii shalay laifaan ka fiirsinahay ma kugu dhacday war waxaa hore loo yidhi nin labaatan wiil iyo nimaan weli lamaanaanin lixdan nimay u sooftiyo nimaan layli raranaynin ninna haddaan u wada laasanayn waxa u laacaya maxaan kaga lago'ayaa adduun lumaya weeyaane war hore maylan aray lanshanhalaad maaladaw shimbir daba unfoofi shardanboy tooska sheegay waa leeni war galmudug yaa war ka haya sheekh maxamuud xagguu ku dambeeyey midda kale waxaa la yidhi berri shiikh degganaayoo ilaahay barakeeyey madfac loola bareeriyo hadduu b m ku yeedho burhaantuu kiciyaayo horta shiiqu ma buubay war burhaantaad sheegtaan ku xusuustae haddii uu beled joogo dadku waa isbartaaye buraasoo cafar maaha war dad haddii beledroog isbaradaana baabu salmaan arab ma hayne warnimaya waxaa la yidhi ma og tahay wadaadada lacag looma waayine caynkaa wax loo yidhi deni iyo madoobaba inay ku cibro qaataan siyaasadda ha baayicin haadaa axsanu sawt ar axsan sawdkiisa ma aqaane xasan iyo magool waa ka raalligeliha qodhay iyo xeraday aniguna xasangeley baan xaal ka siinayaa arbaawe kurayguma wehaysina aa ooye warnimayow xabaddu waxay fiican tahay inta cid kale isku ridayso adiga aysan ku soo gaadhin laakiin hadday guriga kuugu soo gasho wax ka xanuun badan iyo wax ka xun midna ma leh waxaan taas ku ogaaday markii macalin maxamuud inji loogu soo galay wuxuu yidhi laga bilaabo maanta ahlu sunna siyaasad waa ka tanaasushi ibixiyow ibixi iga bixi allahayow siyaasadii badweeye iga bixi miyuu yidhi war maalintii dhuusamareeb ay ka degeen kayre iyo qarafaan ee xaafna ka baxay ayaan waxaan ku riyaaday xaaf oo godin laba maraya oo gabayna tirinaya oo yidhi waxaad iga dambaysaanba waa dayrta maanta ah war roobo oo ogaadino mahlin maxamuud lahanwada yageeka hees fariid ekadhowdi ma ereyga saasana amba dhammay qaraarkee waa inaad dhedhemisaa aryaadhaha markii dagaalku socday aa macalin maxamuud xaaf ka dalbaday gurmad xaafna wuxuu ugu jawaabay anigu galmudug aana heeraan rabee carunkeeda ma rabin kadibna heestaanuu u qaaday dhibtoo lee isku eega way naga dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe ku dhegaysa macye waa inaad
war axmed madooba ma heese waa gabyey wuxuuna yidhi cirku wuu daruuraynhayaa gooruu di'iyaa og waa la ii dardaarwarinhayaa darajadeeyaa og anigiyo dawladdaan ii hanjabi tii hor dumiyaa og aryaadhaha denina wuxuu yidhi dawladdan waxan ay wadwaddo maqli maynabaan leenihiyo maya sagaal jeere
war madaxweyne qoorqooraa gebye wuxuuna yidhi ninkii khayrkii loo xiirayoo soo qoysa adiguna shacabkuna waxay yidhaahdeen webigaysiteen na walwaalaya xagganagu wada warna miya war mooshiidina nabadiin olala hees dheer heesti ma eranka saasan ahe damaacina waa hun yahay
dalkunahobaaligayesidirgam hoobalow hele nirisdureedan howgalinesidirgam war waxaa yidhi ahlu sunna dawladdu beenay ku soo xerogelisay runtana waa ku dhaqday aaho dumarkuba waxay dhaheen rag meeg aabaa lagu soo xerogelshaa midabkaagana waa lagu dhaqaa dee raggaba gabdhaha silis baag bay ku soo xerogeliyaan wan baagna waa ku dhaqan war kuwaasaa sheegaydiin mutawakil iyo axmed waasic miya war cabdiqani xaabow u badan yahay sigis baag wax kama oga wanaadhahay shala waa dadbaneede doorashooyinka maanta dul iyo hoosba ka eega doorkaasay noqonayso war doorashada soo socota waxaa kaaga filan kuwii ka dhacay dhuusamareeb iyo baydhabo wax ilu haysa ilaala ka dhana yidhi warna miyaw doorashadii hore waa daamu fujisatakamadayun baa joogtid muxudiin darba weyn iyo sadaanka ku fujine war darba weyne afkaa ka dhaaf farmaajo maclin u ahaa jiray war qorqor dhiig oo hadda kharash kuma bixin miya war inoo dhiiglka alaa masaarimayba ka ogaada nimid uu sheegadaay hilma oo leeyo anigoo ah madaxii xukuumaddii hore waxaan halkan ka caddaynayaa iidan iyo xub waxaan haynayba inaan ku wareejinay dawladda hadda maanta wixii ka dambeeyana mashaa'iiqda amnigeeda inay sugtaayidun baa laga rabaa waxaan hub haynayna jenaraal mascuud baanu ku wareejinay yeeri war dhuusamareeb tanasul iyo wax wareejinu kama dhicine waa lagu kala baxay war afgoobaadsi soo ma jiro war waxaan maqli jiray ragannimo ma waayine dan baa ii run sheegtay yahow macallin maxamuud iyo shaakir iyo xasan daahir iyo roobo hal qol lagu wada xidho aragtida dariiqooyinka ma ka heshiin lahaayeen war nimankaas haddii golka laskelihir golka mayang malayaasa inoo hugunka dhah weeraan malayaasa sababta oo mays ar doonana isanhelismeelima ka aragna ana war macallin maxamuud haddii la soo xidho galmudug koonfur galbeed iska barajays war hadha war ma haysaana la yidhi inkastood dhawaaqdood hadba maaso dheer iyo murti dhuuxa hoosiya kicinaysa dhiigoo waxba dhabar jabkaaga iyo dhaawacaaga mooge ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsado dad iyo dhagax layskuma dhiftee kala dhowraay maad ka wadaa warnimada maalmahan siyaasadii waa la waalay qabyaaladna waa la hurinayaa warma kow iyo sagaashankii baa loo xiisay eebaagolama daqiiqay la'daa sida hadda wax u sakeeye daamiraahid wadaad shabaab ahaan jiro ugaas maxamed weli la yidhaahdo waan ogeydeen jawaabtu ka baxshay shirkii beesha muduluud na waxaa hadlaa ganacsada cabdi xoosh jibrimiya war xoosh xaafadaan loo qaanay maxaad ka rabtaan war allah u naxariista cabdiraxmaan xoosh jibriil yaa cali xoosh anuuba darawal ii hee xaad iiga dilaysiin war hadha war waa ku waala jirteenana dhegaysta xoosh wuxuu yidhi dadka muqdisho sheeganaya waxaan u sheegayaa muqdisho anigaa dhisay war ninkaa sheegaysa warkaas muxuu diin darbi weyne hortiisa ha ka dhaho war dowladda soomaaliya waxay tiri kenya hadday faragelinta jooji weyso farahaan la gelaynaa dulqaadkeennuna hadda gebagabow maraya war ijmaac ulculamaa u mucaarad waxay isku raacsan yihiin faragelin etoobiya loo ogol yahay kenyana loo diidan yahay ma bannaana kutubaha siyaasadana qori maayaan war ulmadayonay siyaasadana ma in iska jara warowyaashiina kalamaan waxba lama socotaane waxaana ciyaaraya kooxaha kubadda cagta barcelona real madrid war naga tag kulankii uu adkaa dhusmareegu ka dhacay waa u kala baxay war dawladda sida ahlu sunniya ula dagaal al-shabaab may ula dagaalamaan war hata goraan u suban doonka ahmed midoobe inoo kala dagaal dhagaysta muran iyo qee markuu qaranku shalay naga burburay eeday isbarbaryaaci fawdada ma jirin baa war ruu xidhay baaski dhacay balaayadii dib baa looga soo baxay inkastoon heshiis buuxa jirin loo bandhigay uunka iftiinkay bidhaansanahayeen badiba soomaali naar aafuufanta loo rabay nadhaaf adigaa bukee wadaadkeenni waa kaas niule war wadaadka xaa ka rabta adigu war wadaadku haas dhibaan ka xishoodo war naga taga wadaadku ma cabsana waa xishoodeen war caafiyaa la cabsiini
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado u dambeysay barnaamijka anigoo sharmaarkan idinla socodsiinaya hashim yare ee soo saaray farsamadana karaama ayaa iga saacidaya inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dabanbolkiyo dabaxduniya iska dayo iska dayo dadka laba dadka anoo daacada dood ku gelinabi waa dardaarani adduunyadan he hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamanbolkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lama dadka wixii dume dume wixii dide dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dhamanbulkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lama dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dhamanbulkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lama dadka taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee dhamaan burkiyo damac goobiya iska dayo iska dayo dadka lama